barnaamijka dhallinyarada maanta
wacna wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinkoo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel walba oo aad joogtaan waa axad bisha februari waa toddoba sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah silsiladii gobaad oo halkeedii ka sii socotaa toddobaadkanna gabdhihii ayaaba leh wiilashii waannu ka tashannay talow maxay isku raaceen geem ciyaariyo facebooka gooho kolba saalad gooniyo sawir gaara dhigo steel gaay ayaanahay woolkaaga soo geli gidaarada la taagna oo arrinkood ku soo gudhay cakuwayga garanuug inaan guur wadaagnaa haddii ay gobaad tiri gabdhihiina la qaateen go-e inaan ragow taloway kula gudboonta ayaa guursan doontaan waaw talow ragow talow idinla gudboontay ayaa guursan doontaan hadday tiri arrintaas waxaa xoogaa garoonshiyo ah ka bixi hadda waa xoogaa hal abuurada reer bakistan oo leh inay guurka badiyaan ay gododlayaal iyo good iyo abeysii jilb ismaciila gano oo aan la garan sirtiisiiyo xiligubo dalaaq badan gashaantimihii wada furay oo gaga cilaa dhigay gebigood u badan yihiin gobaad way ogsoon tahay gaarna waxay u leedahay qorxunkaanan geyi karin
dhinaca suugaantana ayaan barnaamijka dhinaciisa ka maqnayn xaaki waa ilaahay xaggiisaan xigsanaya adna goyse xadhigii ilayn dumar xisma
ilayn dumar xisma lahayd laakiin shay miro dacar baa wixiiba ka daban yimi cashay heesta laakiin intaas way ka badantay intaasun maxamed ismaaciil usoo qaban jawaabteeda xagga dambeynu ka sugi doonaa qodobadaas iyo sheekooyin kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
kumanaan shaqaalaha gurmadka ah ee taiwan ayaa ku kala baaxay goobaha uu burburka ka dhacay ee dhulka sare ee baaxadda leh axaddan iyagaoo baadi goobaya dad ka badbaaday dhulgariirka xoogga leh ee gelgelay magaalo xeebeed ku taalla dhinaca koofureed ee taiwan mas-uuliyiinta ayaa sheegaya waxaanay sheegeen maalintii sabtida in dhulgariirku cabirkiisu ahaa lix dhibic afar ay ku dhinteen ugu yaraan afar iyo labaatan qof dhaawacna uu ka soo gaaray in ka badan shan boqol oo kale gudaha magaalo ku taalla taiwan oo ay ku nool yihiin laba milyan oo qof kuuriyada waqooyi ayaa dirtay gantaal nooca riddada dheer ah kaas oo ay sheegeen inuu xambaarsan yahay dayax gacmeed iyaga oo iska indhatiraya cunuqabataynta qaramada midoobay ee ka hor istaagaysa in ay horumariyaan gantaalada balaatigada ah kuuriyada waqooyi ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in uu hawsha gantaalkaas lagu dirayay ay si guul leh u dhammaatay
weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a ismaaciilo maxay tiri gobaad way soo hadashay
hadalkeeda wax badan baa ka horreeyey aniga inan kaloo hargeysa ka soo hadashay oo kaltuun la yidhaahdo ba aniga ereyadeeda aada horta jawaab badan u baahan oo barnaamijkana ku jirta oo barnaamijkana ku jirta laakiin inta haddaan maqlay gobaad waxay leedahay wiil ku mashquulsan facebooka siduu sawirada unu badbedeli lahaa waa inantan kale kaltuun baa le annaga iyo habli waanu shiray ay oo wiilashii mar hadday facebook inay bedelaan oo hadba woolkeeda hadba sawir qurux badan intaasuna ka badin laayihiin ay ka badin laay wiil noocaasa ay marka waxaan is idhi anigu kaltuun waan fahmi waayo waxaan is idhi Ha.
dhinac kale u socotaa waa garta oo adiga iyo kaltuun baa isku dhinac ka shidayo odayaashii baa loo jeedaa baan is idhi waa tahay barnaamijkan macluumaadkaasoo dhan uga bogan doonaa dhegeystayaal haatan kusoo dhowaada barnaamijkaasi aanu ka hadlaynay ee hibada iyo hal abuurka toddobaadkana waxaa ku jira maansooyin kala duwan oo ka kala yimid gaalkacyo hargeysa bakistan iyo sacuudiga barnaamijka waxaana la socodsiinaya soona diyaariyey ismaaciil xuseen farjar oo stuudiyaha la fadhiya
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka toddobaad walba maanta oo kale ayaad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan filayaa in toddobaadkan galkaas seefta lagala baxay weliba hablihii ay doodooda oo qeexan miiska soo dhigeen oo weliba ay leeyihiin gartayada geedka ayaan ku soo naqannay inta aynaanse u gelin dhinaca hablaha waxaa magaalada gaalkacyo farriin ka soo diray farxaan maxamuud faarax oo u jawaabaya rag hore hadalladiisa u qoonsaday maasadan gar dhalato geesaha adduunyada laga soo gamaayiyo gudbantiyo silsiladan guddi xeerka gooyiyo haddaan kala gur loo helin gartu waa adkaanine horta yaa guddoonshaah giddigood abwaanada geesaha adduunyada ka soo wadagabyaayoo gudubsaday farriimaha yaa u garasho dheeroo ugu mudan garaadaha guniyo baarba jiiftadan isi soo gelaysiyo halxiraalahan galay gunud xidhan dhexdeed iyo sid kaniico gooree mee garsoorihiisii gobaad sheekadeediyo goobta yurub ka joogtiyo laynkooda gurigiyo teleefoonka gacantiyo googolka iyo facebook ciwaankeeda yaa garan yaxye gocashadiisiyo jacaylkiisan yurub galay gabadha iyo wiilkii ay kala go'doomeen ma in laysku geeyo gurmad loogu deeqo guulahay daraaddiis gurisay u oodaan loo gala asxaanoo mar un laysku geeyaa mise gebi ahaanteen inaan gubato kicinno gaas iyo dab hurinno jacaylkoodan gaamuray sii kala gantaalno gobaad noo imow iyo soo gudub niraahno kala goyno tee wacan labadaa god ee qura go-aankeeda maasadu kama uu gudbaaye garmidka taa waxaan ku gooyo ku gunaanadayaa guud ahaanba taladii nala wada gudboonayd ha yeeshee nin gabano bagastaan gunkeedaas maasada ka soo galay aan gudbiyo farriinoo gaarsiiya hadalkee aqbal iyo guddoon dhaha saaxiibow godkaagiyo nabsigaad gelaysiyo gardarrada jacaylkoo aad garabsanaysiyo gabaygaagu meelaha uu sii dhex gelayiyo yaxyaa gabar aroosiyo ehel baa u guursiyo dulmigaagu heerkuu gaarsiisan yahay ee gablan tala adduunyo gebigeed waxaa jira gad aan lagaba maasoon guurkaaga layni ee gabadh iyo ninka isjecel goobta u dhaxayso oo aad geli tegaysaa waa ceebe garo oo ga' ka sii lamaanaha waan gartay aad buu u mahadsan yahay farxaan maxamuud faarax oo magaalada gaalkacyo maansadaasi ka soo diray haatanna dhinaca iyo dalka bakistaan haddayn u kacno cabdirabbi bashiir guuleed hore waxaa loogu yidhi adiga oo geel dhaqan inaad gobaad tidhaahdo geyiga bakistaan kaalay ma arrin habboonba haatanse cabdirabbi bashiir wuxuu leeyahay horta ciddaan ahay saaad u garatid googal ka soo baadh hadda waa googalkii dhinaca internetka wuxuuna farriimo kale u dirayaa saaxiibbadiisa hal abuurka ah ee dalka ka soo diray farriimaha garaarada shix madalee laga tiriyey goobtii gamuunada cir loo riday nin kastaa u fila gaar xidigaha gudbaayii ururkoo godkiisii goor aroorya soo baxay awrkii cirkoo guday kol fadhiya gelgelintii afagaal ma guuraa geyruhu ma dhacayaa gabadano ma xiintaa dayaxoo gabiibyaal gees mareen daruuruhu gelid seerma weydiyi sagaalaha guc cirirsaday gugac iyo hilaac iyo saymaha goldanayaa galabmu ku hora xidigaha giraansama ku gadaaman cimilada wakhtiyada isdabagura inta jiifta gunudee golahan ka heestow maandhow ma garataan ma heshaan godkaygii gundhigayga weeraha waa gelidda arartii halxiraalo guunoon odaafadii ku gooyee geesaha adduunyada inta galabta maqashiyo inta gabayga tirisiyo gobaadan calmadayay marka hore salaan guud marka xigana goga afeef baan gudbinayaa maansadu gaf maahoo nin kastaa garaadkii golahu ka sheego goolaaftan iyo faan afgobaadsi iyo tuuqbuu gobaad ku raadsheeya horta yaanay goobtani erayaan gadmayn iyo jafaajiriq la soo gelin guruceel nin joogoo igu ganay fallaartow seef dheerow garaadka garnaqsiga tixdaydii fahankaagii gaabnaa goobtaad ka sheegtaye weedhaydii maad garan goolkiina ma dhalin wiilka garajir geel iyo geesley ku maalow ku su-aalay galabtii adoon google weli furin facebookna aan gelin mareegaha adduunyada gebigeed ka dhigay qoys fahankeeda garin karin gees ku oodanoo lumay waa guuldarriyo hoog gacalow haddaad tidhi baakistaan raggaa gala waa rag baahi gubato gunnada caydhaqaayiba ma garabdaar nin laa tahay mageed baad ka faashoo maandhow ku garataa maqarnaad suqgoysiya fooxishaad ka gunudaa markaan gees ka soo rogay garashada halkaa taal geeraarku kaa xiran inta aadan weli gelin iga goobinkaanahay google iyo facebook waxaan garasho sagool dahan maandhow ku garansiin guri noqod la dhowriyo gobaad oo dalkii imarraji iyaysan kaa gelin xogaan gelin dhexaad hele genyadu way la socotaa gacalo ogsoon tahay guurka ina yabaashoo warku gaariyay gelin hore gurisama hargeysiyo garowiya ilaa xamar galguduud ilaa baran giyigii dalkeenii garmadowyadaa jira inay guurka badiyaan ay gododlayaal iyo good iyo abey sii jilb ismiciida gano oo aan la garan sirtiisiiyo xiliguba dalaaq badan gashaantimihii wada furay oo gaga cilaa dhigay gebigood u badan yihiin gobaad way ogsoon tahay gaarna waxay u leedahay qoorxunkaanan geyi karin inay gacan ku sayrto guudkeed ka dhowrtaa wakhtigaa uu guraya yaxyaw helay godkaagiiyo maasadiigad kula noqod gacan haatiskaagii afgobaadsigaagii ducadiiyo garnaqidii farjar baa gudbinaya gabadhii dhuyaashee saxaraha guntiisiyo magafiyo dadqalatada gacalow daraaddaa ilmada uga gabax tiri goormaad ismaqasheen gar alle miyaa tiri ducaan soo galbinayaa goor ay ahaataba galab waan ku helayaa doon guudka oga dego liibiya gariig dhaaf gunta baa ka soo hadal baasaboor mar gacan saar gadaal iigu soo noqo gobaadaan jeclaayay sarbee maanse gelisaya gunta weedha maan helin waan gabagabeeyey yaxyaw garashadayda ku su-aalay galabtee caashaqay ku gaaree margasiinka kaa jaray haddaad geesi tahay oo caashaqu dhab ku galay guushiyo bogaagsami garnaqsiga markaygay gooraan fogeyn baan gobaadu hayiiyeen haliilyoon gaareen fariimihii roog guduudan loo dhigi baakistaanna soo geli guushana mar waan heli waan gartay goobta wacdaro ayaa ka dhacay cabdirabbi bashiir guuleed oo dalka bakistaan ku sugan aad buu u mahadsan yahay waan ogahay oo cabbaaradanba waxaad sugayseen waa inaad maqashaan dooddii hablaha kaltuun naasir xuseen oo ku sugan hargeysa waxay leedahay ragow hablihii tashade oo wiil ku mashquulsan facebook iyo hadba inuu hadhkiisa daawado meel uma hayno gobaadna geyiga yurub ayaa guri looga yagleelo gayaankeeda ayay la joogtaa ee ha ku daalina bismilaahi goobtiyo golaha abwaanadu doodaha iskooyiyo googaalayaasha iyo halxidhaalayaal godanay ku gaasa bixiyeen aniguna gadaydii aan madasha soo galo hawraarta kala gur oo dadkaa geesa haystaray midba goonidiisii gaadhsiiyo maasada gabanada dhulkayga geeraarka tiriyiyo geenyooyinkeenaas gabayada abuure kala jooga goonyaha geesaha adduunkiyo gurigii bilaa iyo goljaniyo hargeysiyo guriceel baraawiyo xamar gebiyadeedee dhaqankeena giijoog waa guul ilaahiyo galladaynu hananoo suugaanta guunkee gondaheenna taallaa waa midaan ku gaarnee ubaxaa galbinayow hambalyada guddoomo gidigin rag iyo dumar marka hore salaan guud marka xiga gadaydii garta madasha taalee guurtidu ku kulantayo gunta aanu daadego aan gorfeeyo xaajada runta lama gumeeyey galka aan ka saaree raggaa go-cashareemee mid weliba gadiisii gacaloy ku baaqee faalleeyay guurka gacan haadinayow afgobaadsigiinii horta wuu gumoobo nafta geeri iyo nolol gebiga u dhexeeyiyo geed dheer ka lulatee gacankaa sugaysana quud gowska deeqiyo gogo looma sheego haasaabo gudhan iyo af madhani waxgoyn wah xakuga-abisbaatee haddaad garasho leedahay geesigu ma baaqday geriyaad bannaan iyo gabaahir cidlaah buu guuraha habeennimo inta uu gudaayuu golxabtiyo warmaha iyo gaashaanka qaatuu nafta biimo geliya hadduu caashaq kuu galay gobaadu ma baaqdeen adigoon u geedgelin gaajiya xanuun mudan ciilkiiyo gubtahaanyada la dareemin gelin qurah waanay kugu gadoontaa gaabsay kuleediyo gobaad magacaydda mar kalena gadaydii wiilashiyo gabdhii iyo dhammidood waxkaratada u duceeyay gaasiro guulaystayaashow goolkiinii dhalayo hadafkiinii gaadhoo geesigii hantiyey bay gurigu ku noolaa gobaad caawa joogtaa waxay tidhi guddoonsii salaan gacal isdhaafsado midii ugu gol roonayd gacaltooye iyo sharafana maan gariifine kaa geysan baan idhi mar kalena gadaydii inamada gudaha jira ee geyiga joogow idinkuna mid gaariyo gunta weedhahaygo galbatoo socdaashoo gobaad weydin deyso go-aankeedu keligeed mid u gaara maahae gabdhihii dhammaantood waxay talo ku goosteen inta xaalgurracan iyo ragu gaba xilkiisii inta geesiyaashii guri loo habeyn jiray gelbiskiiyo ciyaartiiyo inta loo gingimo aqal gabadh lagu haleyn jiray xaalkood gurracan yahay ee geem ciyaar iyo facebook ka gooho kolba saanad gooniyo sawir gaara dhigo steel gaay ayaa nahay woolkaaga soo geli galabtiyo caweyskana gundhiyo tallaabada sida dhidarka goodiye gaangaambi socodko kolba gees istaagoo hadba guuro bahalada guuxoo heblaydun gidaarada la taagna oo arrinkood ku soo gudhay cakuwayga garanuug inaan guur wadaagnaa haddii ay gobaad tiri gabdhihiina la qaateen go-e inaan ragow talo way kula gudboontayaa guursan doontaan waan gartay aad bay u mahadsan tahay kaltuun naasir xuseen oo hargeysa ku sugan ma runbaa warka ay kaltuun sheegayso ma yurub ayay gaadhay gobaad guriga ay deggan tahay ee ay kaltuun inoo sheegtayse ma wiil ay guur ku ballameen ayaa leh mise cid kale su-aalahaas waxay inooga jawaabaysaa gobaad laftigeedii oo fariin inoo soo dirtay talow halkee ayay joogtaa ragga gaafaroos iyo galbiska u diyaarkee gabadh aanay aragga bidugigima sariirtiyo gogol ay la seexdaan ceebkuudka saartee giddigiin abwaanow marka hore salaan guud hablaha gabyaayee gacannimada muujee geestayda raacee go-aankooda dhiibtow guulaha idin dhowree mahadiga guddoonsada maasada gosheediyo gunta aan u soo dega xaalkayga guudkana aan golaha soo dhigo gurigaan ku ababiyo guryo same hargaysiyo goonyaha togdheer iyo golihii darwuuskiyo gunta beri aanoon tegin gacanlibaaxna weli arag gabilay dalxiis marin guurlay qorsheeyo odaygii gaboobiya gadhcadaagi laysii wiilkii aan gacloodayna gudubii jalleecee godob aanan gelin iyo gafka ii xambaariyey aniguna garaa dumar go-aan aan ku qaatee ku guureeyo leel dhexe uma baranin gaajiya ciigogo labida iyo gabadana dhacaysiyo gabaahiir cidlaayoo geedaad ku yuradiyo gacalkuba ka dheeryahay se gudoodigaygii guclo oradkii aan galay goob cadaawa yuururaa gabal iigu dhacayoo duul garasho beeloo geenyooyinkeenii gabadhnimada seejiyo magafaan miciinbiday gudcurkii habeennimo waxaan gebidhacleeyaba markuu waagu galac yidhi gacansaar xanuun iyo guhaad baan la kowsaday ma gaabinin warkaygiye gaadhi heeladaydoo gunyo waxaan lahayn iyo soo gada baloodhkii giniyadiina soo dire magafaana calafsaday goobyaalka baqashada waxaan gaafareegaba saxarihii ka goosho guulahay ii nabad bixi geedigiina sii raray goor hiimsan hiimsaa liibiya kolkaan galay qolo gaadhka haysiyo ciidan wada gadoodsani goob ay xidheen iyo daliqidhi godkoodoo bilo dhowralay goob gabadhnimo ma seegina wiil garasho wacan oo gobadnimo u dheer tahaa sharaftaydii gudub dhigay inuu geeriyoodo godkaawgay loo dhigo gocashada xanuun kale waxa aan la goohaba dooni guudka uga baxo xarun gaaja taaliya waxaan galay talyaaniga aan soo gunaanadoo soo gooya hadalkee garayaa silsiladiyo geesiyow ismaaciil waajibkaagu guda toomaad gabin xilkaagoo goobtaan maraayaba adaa ii gurmanayo goobayay warkayge mahad gaaraygaho gaaridaa haweenkee garabkaaga joogtee warka soo ganoysee odaygii gaboobee garhku lowga gaadhaba tidhi waa gayaanoo gabdhaheenna soomaal markay giniga haystaan way goyn karaan gaadhsii fariintoo casho guud haldhaalay godob yaanay naga gelin aad bay u mahadsan tahay amran xuseen cabdi oo ku sugan dalka sacuudi areebiya oo maansadaasi inala socodsiinaysay waxaan filayaa in gobaad ay dooddeeda dhiibatay ciddii jecel in ay silsiladan ka qayb qaadato fadlan fariimihiinna noogu soo hagaajiya somaali at v o a news dot com waxaadna ciwaanoga soo dhigi kartaan barnaamijka hibada iyo hal abuurka ama silsilada gobaad waxaanse idin xasuusinayaa in aad ku dadaashaan in aad dhegaysataan qaybihii hore ee uga baxay barnaamijkan adiga oo ka helaya bogga la-aanta afka soomaaliga ee v o a somali dot com adiga oo qaybta barnaamijyada ka dhex dooranaya barnaamijka hibada iyo hal abuurka arrintaasi waxay kaa caawinaysaa in aad ogaato halka ay silsiladani marayso sidoo kalena waxaa xusid mudan in aad ku dadaasho in aad fahanto godka maanso ee silsiladani ku socoto si aad u waafajiso guud ahaanba dhegaystayaal inta waxaa inaga barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka tan iyo intaynu toddobaadka soo socda ku kulmayno waxaan ka tegaynaa sidaas iyo ammaano allah iyo ismaqal dambe oo xiise leh
ismaaciil aad baad u mahadsan tahay gabaad way soo hadashay oo weliba godobbay iga horta tabanaysaa adiga adiga aad baa lagu qoonsaday hay waxay leedahay en, odayga ku guursan kara dee maya hablii baa tidhi ma garanaysaa maalin hore hadalkaagaa waxaan filaya halkanayba ahaydba ahaa markaan lahaa dee Marka- ninkii ninkii geeya ha guursado ninkii welina waad ka celcelinaysaa marka ninkii Intaasay lacag ka carota ninkii lacag haysta baa tidhi hablaha ninkaas unbaa wiilka yar muxuu hayaa baa tidhi hay marka arrintaadi aad baa looga looga soo cawday marka waxay leedahay godob yaysan naga gelin dee godob yaana naga gelin caasha marka waxay rabtaa wiil dhaqaalo haysta wiil dhaqaale oo haystoo isku dhalinyaro ah toosan.
oo dee adoo shan iyo labaatan jir helaya caashaya ama soddon jir helaya hay dee miyaad dhaafsan lahayd laakiin dumarka inta badanna waxaa lagu xantaa ismaaciilo hee waxay yidhaahdaan haddii fakriga uu daaqada ka soo galo Haye.
ama albaabka ka soo galo Haye.
jacaylka daaqaduu ka boodaa haye marka wiil shan iyo labaatan jira haye haddaan gobaad weydiinaynaa wiil shan iyo labaatan sano jira haye oon waxba haysan haye gobaad ma rabtaa jacaylka ka horeeya
waa tahay jamaal axmed cismaan ayaan markaana ku soo dhaweynaynaa iyo xubintii cayaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha dhegaystayaal horyaalka dalka ingiriiska maanta waxaa laga ciyaari doonaa kulan xiiso badan oo kooxaha chelsea iyo manchester united ay ku wada ciyaari doon igada stanford bridge ee nadiga chelsea ay ka ciyaarto kulankaas oo qaybka horyaalka dalka ingiriiska ayaa labada kooxood waxa ay kala leeyihiin nadiga manchester united oo afartan dhibco iska leh iyo nadiga kubadda cagta chelsea oo sagaal labaatan dhibco iska leh ayaa waxaa labada tababare ay doonayaan in midba midka kale uu dhinaca dhulka u dhigo haddaba xubinta cayaaraha waxay la faaqidaya kulankaasi waxyaabaha laga filanayo maanta weriya ibraahim geedo cawaale oo arrimaha ciyaaraha ka faalooda kuna sugan magaalada nairobi ee dalka kenya kulankan dabcan waa mid kamid a kulamada ugu adag mar kasta maxciyaareed kasta horyaalka dalka ingiriiska laakiin sanadkan waxaa moodaa waktiga uu kusoo aaday labada kooxood marxaladaha ay marayaan marka la fiiriyo in sidii hore uusan uxiisa badnayn sababtoo ah chelsea aad ayay u liidataa sanadkan oo uma muuqanaysa in horyaalka ay u tartamayso manchester unitedna bedelkii horyaalka ay u tartami lahayd dabcan waxay raadinaysaa inay kamid noqoto afarta sare ama top four waxa loo yaqaanay tartanka yurub imaanaya sanadka dambe laakiin si kasta marka la fiiriyo tobankii sare ee ugu dambeysayba labadan kooxood kulamadooda waxay ahaayeen kuwo aada u adag oo aad ay u xifaaltamaan kana mida kulamada loogu jecel yahay loogu daawasho badan yahay waxayna kusoo aadaysaa hadda xilli manchester united la hadal hayo in jose mourinho uu imaanayo van hal booskiisa cariiri badan uu taagan yahay jelson waxay kusoo beegnaysaa xilli dib habeen lagu sameynayo oo jose mourinho uu ka tegay dabcan laakiin weli aanay isla qabsan macalin kusiding inkastoo aan laga badin weli haddana guulo badan uusan gaarin horyaalka marka waa kulan aada u adag dabcan oo super sunday u noqon doono ingiriiska laakiin xiisihii hore uu lahaa sanadihii ugu dambeeyey oo labada kooxood kuwii ugu badnaa dabcan tartankan ku guulaysta ayay ahaayeen tobankii sane ee ugu dambeysay marka sanadkan waxaad moodaa inaanay jirin tartan horyaalka oo labada kooxood udhexeeya balse xifaaltanka gaarkaa weli u dhexeeya laakiin markaad eegto labada kooxood way kulmeen dhowaantan inta tababarahan cusub sidii kumeel gaarka u haya nadiga chelsea ee gus hindig uu waday iyo manchester united lafahanteeda guulo raadinaysay hadda marka labaad ayay noqonayso ay kulmaan tii hore inkastoo labada kooxood ay dhibcaha kala qaateen haddana markaad fiirisid kulankan rajooyinka iyo fursadaha ay kala haystaan labada kooxood maxaa la dhihi karaa sax kulankii hore barbardhac ay ku dhamaysteen gool la-aana dabcan ola traafod ka dhacay markan garoonka jelsa ayaa la joogaa waxaa hadda inform ah ama qaab ciyaareed fiican haysata man united oo laba guul oo muhiim oo isaxiig hadda soo gaartay oo koobka dalka f a cupka derby county saddex gool kaga badisay iyo toddobaadkan kulan aad u adkaa stock city saddex yabar kaga badisay marka van hal wuxuu sheegay in bandhigii kooxda ee kubad haysashada hadda ay u badaneen inay goolo dhaliyaan oo dhinaca goolashay aada ugu liiteen kulamadii ugu dambeeyay laakiin hadda weeraryahanadooda waxaad moodaa inay shabaqa helayaan rooney iyo weliba anthony marshall kulankan muhiim ay u yahay man united waxaa la rajinaya in golal kale ay dhaliso halka chelsea iyaduna ay form fiican ka heshay guusha ay ka gaartay arsenal weliba emirates ay kula ciyaareysay inkastoo kulankii ka dambeeyna haysan badin laakiin iyaduna waxaad moodaa in rajo wanaagsan ay leeyihiin oo garoonkooda ay tahay ciyaarta man unitedna ay ka badin karaan laakiin hadda ma muuqato in koox si gaar loogu saadaalin kara dabcan inay badin karto kulankan marka la fiiriyo qaabciyaareedka labada kooxoodba labada tababareba waxaa laga yaabaa gusindig waaba si ku meel gaar u hayaa warkiisu waa cad yahay van haalna waxaa laga yaabaa in hal xilli ciyaareed ka hor wakhtigiisi qandaraaska ayaa laleeyahay inuu ka tagaa suuragal ah ee naadiga markaad fiiriso marka labada tababare iyo xaaladooda sidaas tahay iyo warbaahinta ingiriisku waxa ay ka qorayaan maxaa loo fasirin karaa dabcan laba macalin waa laba macalin oo dhaja ama holimo dhashay waa laba macalin oo khubaro ah oo waqti badan soo waday kubaddan cagta sanado badan waa wadankii saddex ay isku arkayaan xilli xataa waxaa jirtay elclassic ay isku arkeen barcelona real ay kala wateen kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo sideedii labada ninba xifaaltan gaar ay u tahay laakiin waxaad moodaa in labadaba caga badan aysan ku taagneen guud siding dabcan sidaa sheegtayba xiliyaareedka inta uu ka dhamaanaya ayuu kooxda siihayn doonaa waa ku meel gaar isaga uu bixi doonaa haddaanay wax isbedelin laakiin van hal ayaa hadleynta ugu badan ka taagan tahay oo xiliyaareedka ma dhamaysan doonaa mise markuu dhamaado bixi doonaa aad iyo aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa ibraahim geedo cawaale oo xubinta ciyaaraha igala qayb qaadanayay maanta xubinta ciyaaraha dhegaystayaal waa naga intaa tan kulan dambe
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo xubintaas ciyaara nala socodsiinaya caasha mar dhood waxaan kaa hayey wax badan baan kaa hayey hay maxaa ka mid a
horta arrintaa gabayga maalin horaan ku yidhi waxaan filayaa mar haddii lagu soo gabiyey halkaasaa gabayga kaaga furmay marka wuu isoo gaaray miyaa gabaad isoo gaartay gabaad baa kusoo gaadhay adigii horta laba arrin baa tidhi ay marka laysoo gabiyo ay iyo marka yurub la gaadho iyo markay sheekadii soo gaarto marka sheekadii ku soo gaadhay way ag maraysaa horta inanta yurub bay tagtay hay mar hadday xeebii talyaaniga caga dhigatay a way ku soo gaadhay sheekadii waa gartay mar haddii gabayga lagu soo da- darayna ee lagu gardhigtay ee lagu gardhigtay iyaduna way soo gaartay way ku soo gaadhay talow yaa i furta
marka ama adigu isfuro waa inaan qayladhaan dirsadaa ama cid kale hay haddii kale waxaa waa inaad waa inaad dhinacii heesaa intaad mid soo qabsatid a aad isku furataa waa gartay marka mar mar dhaweed waxaa lahayd ilan dumar xis male ha marka laakiin waxaad ka booday meesha uu abwaanka ama fanaanka uu ku yidhi xaakim waa ilaahay xaggiisaan cuskanaya xaakim waa ilaahay xaggiisaan cuskanaya waa gartay marka balshay miradacar hanala dhegeystaan shay miradacar welibana dee gobaadna dhegaheeda ha ku dhibcaan ge- ge- wuxuu u jawaabayaa baan sir qaybihii hore
wali xalay xogtan helay xamxamtay sheekada waxaan xiisa ku qabay wali xalay xogtan helay xamxamtay sheekada waxaan xiisa ku qabay ku xaraamay jifkii jiwaay gogoshii markasuu xasuustaba sidaad ii xumayseen Ah. ku xaraamay jifkii jiwaay gogoshii markasuu xasuustaba sidaad ii xumayseen Ah. xaakin waa ilaahay xaggiisaan xigsanayaa adna goyse xadhigii ilayn dumar xisma lahayn xaakin waa ilaahay anna waan xigsanayaa adna goyse xadhigii ilayn dumar xisma lahayn ilaaxa u idinka xasid nuu ahaayo noo bixiye xagasheen ilaaxa u idinka xasid nuu ahaayo
Hay, ilaa hay.
xaawo Ilaa idinka xaawo iyo aadan idinka xasid ma aha waa laydin sheegay xaasha markaad haddii shay mira idin sheegay hay, maxaa idin hadhay hadde mar haddii gobaad saa looga cabanaayo laleeyahay waxba nooma haysaan
ee marka gobaab gobaad jawaabteeda way ga qabtaa maanta jawaabtiini laakiin wax badan far badan ma idinku godanta halkaasaan ku kala baxaynaa marka laakiin far badan ma godanta far badan ma godna ismaaciilo oo sidaasa inta badan la isku wada haystaa guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee laanta afka soomaaliga v o e barnaamijka dhallinyarada maanta intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa waxaan mar kale hawada kusoo noqon doonaa haddii alla idmo galabta saacaddu markay tahay afarta inta ka horreysa waa dhammaan saaxiibada idin leh nabadgelyo
armu kugu xumaada xaaki waa ilaahay xaggiisaan xigsanayaa adna goyse xadhigii ilayn dumar xisma laheen
This program has come to you from the Voice of America, Washington.